daahfurka naleynta caasimadda wuxuu ku bilaawday wadada dheer ee maka al mukarama iyo wadooyinka kale kilomitir afar ilaa iyo garoonka aadan cadde oo lankamaga dari markale ifi caasimadda kaasi uusoo ku baha doona beese dhan laba milyan iyo shan boqol oo kun oo dollarka maraykanka oo uusan qorsheeyay maamulka gobolka banaadir si magaalada lankusaara mugdiga soona diiri doona mashruucan dhammaan wadooyinka magaalada muqdisho qaar ku mid ah shacabka magaalada muqdisho ayaa tallaabadan sii eedi handhawaayeen iyo oona sii dalbadeen intii wadooyin gaar oo keliya laan ku koobno oo la wada deersiyay dhammaan degmooyinka gobolka banaadir si aan sii korortaa fursadaha ganacsi iyo xelo korta caasimadda magacaygu waa cabdikariim faysal axmed anugu midda somalilan baan hay laakiin halkan waxaan joogaa muddo yar baan joogaa oo ku faraxsanahay intaan muqdisho ka arkay magaalo qurux badan maasha allah in badanna oo kusii nagaan doonaa dowladdeenu dhinaceeda ka dadaalaysaa shacabkuna waxaa fiican iyaguna dowladda iyo shacabku inay wada shaqeeyaan ma fiican intaan joogay may ma arag haween ilaa intaan ilaa intaan imankaan magaalada ka deganahay meelo mugdi ah kuma arag iftiin gudaha wax soo kordhinaya bilacda magaalada wax dee kuu sheegaa muuqa magaalada dee dadku dee indhaha caalamku dee soo qabanayaan moogtahay oo dee soomaaliya dee ku horumarayso ma fahan laakiin magaalada densada yaa raba cidina ma rabtee magaalada macnaa aftiinka bilacda magaalada soo celinayaan bilicda magaalada soo celinaya magaalada dhan wada aftiinay noqotay haddii nal-aan usoo kaataa caadowa laakiinse macnaa hadda dhinacaas xamarjab iyo magaalada qaar badan meel burbursana meel oo burbursana jiro oo aftiin lehen oo mugdi e macnaa dilo u dhaca hataa macnaa qof ma arkiis markaa waxaa sameeya macnaa dhinacaas xamarjab iyo ilaa bilicda soo celiyaan anagoo ka duulayna amarka duqa magaalada muqdisho doona yuusuf saamin jimcaali madaale oo u asteeyey mar kale intii magaaladaada oo aan ka howlgalna caaway waddada ka tagto lambar afar ilaa iyo waddada aadan cadde oo habeen horena aan ka howlgalna waddada makal mukarama digadda sida ugu dhaqsiyaha badanna anagoo dardargelinayno amarka duqa magaalada muqdisho oo ku ifinayno magaalada gobolka balandir oo dhan labadan bilood oo soo socota hadduu ilaahay idmo caaw waxaan ifinay waddadan ka bilaawato kilomitr for ilaa iyo waddadan eraboorka xalana habeen horena waxaan ka howlgalnay waddadan makal mukarama waxaan rajaynaynaa ilaa aan tagayno aan tegi doonana hodan warshadaha wadnaha soddonka hadduu ilaahay idmo ilaa iyo ex control afgooye duqa magaalada muqdisho u asteeyey qarash dhan laba milyan iyo shan boqoloo dollar oo aan ku ifi doono sida ugu dhasiyaha badan labadan bilood oo soo socota gobolka banaadir oo dhan dadka shacabkaana waxaan kula dardaarmaynaa inay ilaalsadaan hantidooda ilaanta waxay ka mid tahay amniga iyo bilicso celinta magaalada muqdisho kuwii hore la geliyey waxaa la digay tuugo oo lagu qarash gareeyey qarash intaan iyo in ka badan ah haddana taana waxaan rajaynaynaa inay ilaalsan doonaan adoo ilaahayd